xilli dagaalada qabaa'ilku ay si weyn ugu soo laalaabteen deegaanada galmudug ayaa madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid waxa uu sheegay inay hayaan xogta qaar ka mid a maamulada degmooyinka galmudug oo ku lug yeeshay abaabulka colaadada beelaha ee ka dhaca deegaanada miyiga ah madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa sheegay in wixii xilligan ka dambeeya aysan xil usii hayn doonin maamulka galmudug cid kasta oo ku lug yeelata hurinta colaadaha qabaa'ilka waxa uuna sheegay in ay ka waantoodaan madaxda ku lugle arrintaas oo sheegay in haatan bay xogtooda hayaan laga bilaabo caawa mas-uulinkii dowladeed ee colaadaha qabiilka iyo abaabulka ka qayb qaata dowladda galmudug xil uma sii hayn doona ilaa ee diiraad cabashooyin badan baana soo gaaraya oo dhanka amniga ah fulayxantiis ma mogaa layidhiye markii dagaalada qabiilada ay dhacaan maamulada degmooyinka waxaa lagu eedeeyaa inay qayb ka noqdaan mararka qaarkood abaabullada qayb ay ka galaan shaqadiinana waxay ahayd inaad degmada hormarisaan inaad nabadda ka shaqaysaan waxaa la rabaa ilaahay hadduu yihahdo laga bilaabo caawa wixii hore waa cafis laga bilaabo caawa mas-uulinkii dowladeed ee colaadaha qabiilka iyo abaabulka ka qayb qaata dowladda galmudug xil uma sii hayn doona ilaa eedu yiraad qarniga aan ku jirno waa qarnigii horumarka waa qarnigii walaaltinimada waa qarnigii ummadda in laysku soo dhoweeye ahaa haddii qarni jaahiliidkii iyo mataqaana dagaaladii qabiliga ahaa aan ku milanno annagoo mas-uuliyiintii dowladda ah ee xoogaa arrintaasi waa laga fiican yahay marka dhanka horumarka waa laydinku ammaanay dhanka dowladnimada kale waa laydinku ammaanay halkaa cillad ayaa jirta degmooyinkuna kama wada simnee waa degmooyin gaar ah marka ilaahay uga cabsada abaabul qabiil iyo abaabul dagaal degmadii ka qayb qaadata mas-uuliyaddeeda ayadaa qaadaysa waxaa la rabaa soomaaliya inaad midaysaan waxaa la rabaa galmudug inaad midaysaan waxaa la rabaa degmadiinna iyo deegaankiina inaad midaysaan waa mas-uuliyad idin saaran wey annaguna ilaahay hadduu yidhaahdo waa idinku garab taagannahay daqiiqad walba intaas waa dardaarankaygii waxaan rajaynayaa ilaahay hadduu yidhaahdo inaad fulisaan hadalka madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa mid win si weyn ay bulshada deegaanada galmudug ka hadalhayaan taasoo ah in qaar ka mid a madaxdii maamulada degmooyinku ku lug yeesheen horinta colaadaha qabaa'ilka oo ay galmudug la tacaalaysay dhowrkii sane ee lasoo dhaafay